galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab sabtiya bisha sebtembarna waa shan iyo toban sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaali com idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jirayda kala socodsiin doona maxamed colaad xasan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida qaar ka mida xubnaha baarlamaanka soomaaliya oo salugay ajendayaal soo hordhigay kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamaanka soomaaliya annagu baarlamaankii baanu nahay shacabka annagaa wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexaa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday mise dowlad goboleedyada xuduuddooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay taasna waxaan u baahnay si dhaba loo eeg waxaa kaloo dhegaysan doontaan galmudug oo dhaqangelinaysa amarro adag oo ay dhowaan ku mamnuucday jarista dhirka iyo weliba ka ganacsiga dhuxusha
waxaana ku amrayaa laamaha amniga dhammaantood in ay qabtaan cid allaale ciddii jarayso iyo cidda ka beec mushtarayso iyo kuwa gawaaridooda ku soo qaaday intaba waxayna mutaysan doonaan sharciga in la mariyo in ay mutaystaan maxkamad lagu saaro ayna mutaysan doonaan insha allah xarig dheer barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
baol manofort oo ah madaxii hore ololaha doorashada madaxweyne donald trump ayaa oggolaaday inuu la shaqeeyo golaha gaarka ah ee wada baadhitaanka faragelinta ruushka ee doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii wadashaqayntan uu oggolaaday manfort ayaa qayb ka ah codsi heshiis oo ay wada gaadheen dacwad ogayaasha heer federaal kuwaas oo ogolaan doona inaan lagu qaadin dacwad la xidhiidha wadaxaajood siyaasadeed oo ku galay dalka ukrain weli ma cadda macluumaadka gaarka ah ee ku aadan madaxweyne donald trump ee uu baadhayaasha siin doono madaxiisan hore ololaha doorashadu kaasi oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay kulan bishii juun ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii ka dhacay daarta trump tower taasi oo dhex martay ama kulankaasoo dhex maray saraakiisha ololaha doorashada madaxweyne trump iyo garyaqaana ruusha oo la tilmaamay inay haysay xog dhaawici karta hillary clinton oo ahayd haweenaydii markaasi la tartamaysay donald trump
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark pompeo ayaa sheegay jimcihii shalay in hirgelinta cunaqabataynada qaramada midoobay ee nukleerka ee saaran kuuriyada waqooyi ay muhiim u tahay in gacanka kuuriya uu noqdo meel ka caagan hubka nukleerka hadalka pompeo ayaa kusoo beegmay kadib markii maraykanka uu ku eedeeyey ruushka inuu wax ka bedelayo warbixin madax bannaan oo qaramada midoobay ka soo baxday si uu u daboolo xadgudubyada la tuunsan yahay in moscow ay ku samaysay cunaqabataynta qaramada midoobay ee saaran kuuriyada waqooyi bombeo waxa uu sheegay in cunaqabataynadan ay ahmiyad gaara u leeyihiin dadaalada uu madaxweyne trump ku doonayo inuu kaga dhaadhiciyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un in gacanka kuuriya oo hubka dhigis buuxda oo kama dambaysa oo dhinaca nukleerka lagu sameeya ay tahay arrin lagama maarmaana labadaba ruushka iyo shiinaha ayaa ku cadaadinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay inuu dabciyo cunaqabataynada saaran pyongyang wixii ka dambeeyey shirmadaxeedkii kim jong un iyo donald trump ay bishii juun ku yeesheen dalka singabur
qiyaas ahaan hal milyan oo qof oo isugu jira qiyaas ahaan aan idhaahda hal milyan oo isugu jira guryo iyo weliba goobo ganacsi ayaa maanta bilaa korontaha kadib ee duufaano ku dhuftay qaybo ka mid a koonfurta dalka maraykanka xarunta dhexe ee duufaanada maraykanka ayaa sheegtay in duufaanku fataaxaad xoogan ku keenay gobolada north carolina iyo weliba south carolina iyadoo intaasi ku dartay xaruntu in ay suurtagal tahay inay dabaylo ku dhuftaan koonfur bari gobolka north carolina iyo weliba waqooyi bari gobolka kale ee south carolina gudoomiyaha gobolka north carolina roy cuber ayaa sheegay in duufaanku yahay mid aan wanaagsanayn islamarkaana gacanta marin kara guud ahaanba bulshada deegaankaasi duufaanta florence ayaa hoos u dhacday markii ay la sinnayd ama ku beegnayd gobolka north carolina iyada oo noqotay heerka labaad ee cabirka duufaanada balse wadatay wakhtigaasi dabaylo xoogan iyo weliba roob daran iyada oo ilaa haatanna ay ku dhinteen duufaanadaasi dad gaadhaya shan qof
kadib safar xaqiiqa raadina oo uu ku tegay etoobiya mudane ka tirsan koongareska maraykanka christopher smith ayaa sheegay inay ka dhaadhacsan tahay in ethoobiya ay samaynayso horumar deg dega oo dhinaca dimuqraadiyadda ah oo uu sheegay inuu horseed ka yahay ra-iisul wasaaraha cusub ee ethoobiya abi axmed mudanahan ayaa ku tilmaamay abi axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya ninkii ku habboonaa oo ay ethoobiya heshay wakhtigii ku habboonaa maser smith ayaa aragtidiisa ku aadan safarkii uu dabayaaqadii bishii ogoos ku tegay ethoobiya la wadaagay mudanayaasha koongareeska maser smith oo laga soo doorto gobolka new jersey ayaa ka mid ahaa shan xubnood oo xaqiiqa raadina oo ka socday koongareeska maraykanka oo ethoobiya tegay waxaana ku wehelisay xubno ay waxaana ku weheliyey xubno ay ka mid ahaayeen karen bass oo iyana ah mudane laga soo doorto gobolka california smith ayaa ku ammaanay abi axmed sii daysmada kumanaan maxbuus oo u xirraa dhinaca siyaasadda qaadista xaaladihii deg dega ahaa ee saaraa etoobiya iyo isu soo dhoweynta ethoobiya iyo eritrea
galab wacana wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halkan warkaasi idinka imanaya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaarhaya washington haatanna muqdisho baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta bilaabay kulankiisii ugu horreeyey ee kalfadhiga afaraad ee dhowaan u furmay baarlamaanka guddoomiyaha aqalka baarlamaanka ayaa ka hor akhriyey mudanayaasha ajandaha horyaala kalfadhigan oo aan lagu soo darin xalinta khilaafka ka dhexe oogan khilaafka siyaasadeeda ka dhex oogan dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada soomaaliya qaar ka mida xildhibaanada oo ay v o eedu la hadashay ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan ajandahan waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho kalfadhiga afraad ee baarlamanka kulankiisii koowaad ayaa maanta xildhibaanadu isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan kulanka ayaa xildhibaanada loogu qaybiyey qaar ka mid a hindise sharciyeedyo ay soo gudbiyeen golaha xukuumadda oo baarlamanka looga fadhiyo inay meel mariyaan guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya ayaa ugu horeyn xildhibaanada u akhriyey hindise sharciyeedyada baarlamanka horyaalla ee laga doonayo mudanayaasha inta uu kalfadhigani socdo inay ka doodaan mudanayaal golaha waxaa horyaalla howlo fara badan oo ay ka mid tahay hindise sharciyeedyo ay soo gudbisay xukuumadda oo kala maraya akhrimaha kala duwan waxaana ka mid ah hindis sharciyeedka sugaya akhrinta koowaad dib u eegista sharciga shaqaalaha rayidka ee dowladda hindis sharciyeedka dembiyada jinsiga hindis sharciyeedka naqshadaynta magaalooyinka hindis sharciyeedka dib u eegista xafiiska antidhoorka guud hindis sharciyeedka lagu dhisayo hay-adda dadka naafada ah iyo xisaab xirka labada kun toddobiyo tobanka hindis sharciyada akhrinta labaad maraya hindis sharciyeedka statistikada ama tirakoobka hindis sharciyeedka waxbarashada gaarka ah hindis sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindis sharciyeedka maamulka maaliyadda maamulka maaliyadda hindis sharciyeedka maareynta betroolka dib u eegista xeerka saxaafadda hindisharciyeedka mihnadayaasha caafimaadka iyo hindisharciyeedka shirkadaha hindisharciyada akhrinta saddexaad maraya xabsiinta ciidamada qalabka sida haddaba mudanayaal waxaa isxusuusin mudan in xukuumadda federaalka laga sugayo shuruuc iyo hay-ado mudnaanta koowaad u leh dhammaystirka qaab dhismeedka dowladda federaalka iyo gaarsiinta dalka doorashooyin xur ah qofkiiba hal cod sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka dhinaca kale kulanka baarlamaanka oo uu maanta ka hadlay guddoomiyaha baarlamanka oo qura ayaa markii uu soo gebagaboobay xildhibaan cabdirashiid maxamuud xidig waxa uu v o a u sheegay inuu saluugsan yahay ajandaha kulanka maanta ee baarlamanka lagu daahfuray waxaana uu xusay intaa beddelkeeda ay jireen arrimo ka muhiimsan oo loo baahnaa in iyaga mudnaanta la siiyo ajandaha maanta baarlamaanka la hor keenay waxaan is leeyahay ajandayaal badan oo ka muhiimsan ayaa jira haddii aan la yidhaahdana maanta maadaama uu furitaankii ah dib baan u dhigannay inaannu soo hordhigno ajandaha dhabta ah ee xaaladda maanta dalku marayo dalka soomaaliya maanta wuxuu marayaa xilli adag xaafade xaafad aynan maarata wada hadlaynin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xidhiirhkoodii waanu wanaagsanayn shaqala'aanta dhallinyaradu ay marayso meeshii ugu sarraysay iyadoo waddanka shaqa ay buuxdo oo shaqooyin fara badan oo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ku filan ay yaallaan in dhallinyaradii soomaaliyeedna ay shaqala'aan tahay taasna aan u baahna in prioritiga koowaad ama mudnaanta koowaad la siiyo shaqa abuurka dhallinyarada oo shaqooyinka dalka ka jira in dhallinyarada gacantooda lagu soo celiyo qodobka labaad waxa weeye in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe annagu baarlamaankii baanu nahay shacabka annagaa wakiilka inaan eegno maxaa khaldan ma dowladda dhexa khaladkeedu maxaan ku idhaahdaa sida la sheegayo xadkii ka baxday mise dowlad goboleedyada xuduuddooda soo dhaafay oo qaabkii federaalka loo sameeyey soo dhaafay taasna waxaan u baahnaa si dhaba loo eego marka waxaan isleeyahay ajandaha maanta baarlamaanka la soo hordhigay waxaa jira waxyaabo badan oo ka muhiimsanaa oo ay ahayd in maanta la keeno amniga dalka waanu aragnaa xaaladdu siduu yahay ugu dambayntii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamanka soomaaliya ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan kulanka koowaad ee kalfadhiga afraad ee baarlamanka iyo howlaha culus ee hor yaalla asalaamu calaykum waa xamse sayid xamse wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka runta in mudda baarlamaanka u xirnaayay shaqooyin aad u fara badan ayaa meesha noo yaalay marka runta wasiirna waa ah laakiin xilwaan marka waa muhiimad nafteena inaan meeshaan ka wada imaano aan ka wada shaqeyno maxaa la yidhaahdaa howl shaqooyin badan oo nakaas muddadaanu fasaxa lagu jiray marka waxaan rajaynaynaa maxaa la yidhaahdaa inay xildhibaanku ku adkeynayaan xildhibaanada kasoo qayb galaan markasay yimaadaan si hoosha noo yaalan aan u fudin lahayn waxaan leeyahay kalfadhiga kan waxaan u aragnaa in insha allah ay shaqayn doonaan baarlamaanku muddo ka badan muddadii hore ay joogeen ay shaqayn jireen waayo sababtoo ah waxaa yaalla hindisa sharciyadyo aad u fara badan oo dalku u baahan yahay in si dhab ah looga shaqeeyo lana ansixiyo lana akhriyo lana derso marka waxaan leeyahay dhammaan meel kastoo joogno ummadda soomaaliyeed waxay naga filaan waa wax wanaag iyo horaa loo soconaya magacayga waa xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil baarlamaankan waxaa yaalla howlo badan oo dhinacyo badan ee taabanaya yaa howl yaalla waxaana ugu weyn shuruucda hantidhoorka ku saabsan tan dastuurka ku saabsan middaan magaceedii maxaa la yidhaahdaa amniga ku saabsan waa badan yihiin wax la tirikoobi karo ma aha laakiin waxaa ugu sii daran midka sharcigaa nidaaminayo xidhiirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo dhibaato badan ka taagan tahay walaale kalfadhiga baarlamaanka howlo badanaa u yeella howlaha u yeella wax la soo koobi kara maaha waxa aad arkaysaa oo buugaagga waa hindis sharciyeedyo cusub oo dalka in loo sameeyo loo baahan yahay howlo aad iyo aad u miisaan culus oo ka duwan fadhiyadii hore ayaa u yeella jaaniska keliya ee dadka shacabka soomaaliyeed ay leeyihiin waa midkaan asaga kalfadhiga afraad ee baarlamanka ayaa tobankii bishan aynu ku jirno ee sebteembar waxaa furay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana uu xildhibaanada u sheegay in howlo badan oo ay dowladdu ku tallaabsan lahayd ay u xayiran yihiin hindisa sharciyeedyo badan oo baarlamanka hor yaallo kuwaasoo uu sheegay in iyagana looga fadhiyo inay kaalinta kaga aadan ka qaataan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weli waxaad naga dhegeysaneysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington cabdixakiin maxamuud sharwac iyo anigoo maxmud alla xasan idila socodsiinaya haatana gobolada dhexe agaasimaha wasaaradda amniga gobolka mudug ee galmudug cabdulaahi jaamac diirshe oo u warramay v o eda ayaa sheegay in umar ka soo baxay dhowaan madaxweynaha galmudug lagu mamnuucay jarista dhirta iyo ka ganacsiga dhuxusha waxaana uu sheegay inay wadaan sidii loo hirgelin lahaa amarkaasi oo ay ciidamada ammaanka iyo maamulka gobolkuba xoogga u saari lahaayeen cabdiwaaxid macali isaaq ayuu qadka taleefonka cabdiwaaxid macali isaaq ayuu magaalada gaalkacyo ugu warramay anaga waxaan adeecaynaa madaxweynaha amarka uu soo saaray waana fulinaynaa waxaana ku amrayaa laamaha amniga dhammaantood in ay qabtaan cid allaale ciddii jarayso cidda ka beec mushtarayso iyo kuwa gawaaridooda ku soo qaaday intaba waxayna mutaysan doonaan sharciga in la mariyo in ay mutaystaan maxkamad lagu saaro ayna mutaysan doonaan insha allah xarig dheer xabsi
maxaa xilligan kusoo beegay agaasime in amarkan joojinta ka ganacsiga dhuxusha iyo jarista dhirta la soo saaro oo dowlad goboleedka galmudug soo saaro
waxaa sababaya dhulkii waa nabaad guuray bacadkii baa ku biday geedihii iyo dhirtiina waa la dhammeeyey waxa haray waa wax yar waxaas yarkoo haray in la caymiyo waa waajib qof walbo oo reer galmudug ah waajib saaran weeye inuu difaaco dalka uuna ka celiyo waa nimankaas cadow wey geedaha jaraya waa in laga celiyaane dhalinyarada ee ka shaqaysa dhuxushan jaristeeda dhirta iyo ka ganacsigaba maxay tahay qorshaha dowlad goboleedka galmudug uu hayo loogu bedelayo shaqadan hadday hayaan insha allah waxaan nimankaas u rajaynaynaa in wax kaloo ka wanaagsan loogu bedelo oo shaqaah mashaariic badan iyo howlo badanna kuley waan rajaynayaa inay soo socdaan waxaas baan la dhexgeli doonaa qofkan xirfad lehna xirfad baa loo samayn doonaa nin walba adii meel baan loo raadin doonaa kuley meesha asaga anfici karta amau gali karo ka qayb qaadan karo gaalkacyo waxaa soo gala gawaari badan oo dhuxulo ay ku raran tahay waxayna ka yimaadaan deegaanada miyiga gobolka mudug gaar ahaan deegaanada aadka uga fogfog magaalada gaalkacyo sidee looga hortegayaa qorshaha aad u haysaan in looga hortagaa jarista dhuxusha iyo midda soo gasha magaaladaba wallahi waa noo fududahay arrinkaas in laga hortago magaalada baabuurta soo galayso baabuureyda waxaan uga digayaa laga bilaabo maanta in aysan soo saarin baabuurtooda dhuxul ninkii soo saarana hadhoodii inuusan sharciga intuu imaado waa qaldamey yuusan dhihinoo hadeertan waxaan uga digaynaa walaal inuusan baabuurkiisa iska soo saarin wax dhuxuleh waa la mamnuucay dhuxusha ninkii soo saara baabuurkiisa ninka wada kurtigood waa la qabanayaa gaariga iyo dhuxushaba waa la isku qabanayaa waxayna mutaysan doonaan xabsi dheer awoodda ciidan ee aada u haysaan inaad uga hortagtaan arrintan dhaqangelinteeda rasusurkeeda waan haysannaa waana oga hortageenaa waana qaban doonnaa dadkana way arki doonaan inaan rasusur noocaas aan leenahay aanan qaban karno magaalada gaalkacyo goobaha dhuxusha lagu iibiyo iyagu maxaad ka yeelaysaan wixii horey u yaalay waa yaalaan laakiin wax dambe oo la dejinaya ma jirto waayo haddaan ka hortagno baabuurto aan qabanno baqaarka dhuxulba maba geli kartaba tallaabada hadda ee la qaadayo dowlad goboleedka galmudug ma iska waraystay in arintan ay tahay arin adag oo u baahan in bulshada dhuxusha ka ganacsata iyo kuwa ka shaqeeya jarista dhirtaba ay u baahan yihiin wax ka bedel shaqada hadday hayaan
aadoo weyn wallaahi waxa weeye qofka horta sideedaba ilaahi baa iqsaaqo waxaana rajaynayaa iqsaaqdiisa meel kale ilaahay inuu ka siiyo oo ka wanaagsan waayo geedka la jarayo ciyaar ma aha sahalne ma aha qof intaynan geed abuuri karo maanta waa lagu adagtahay waana la ogyahay inta sano uu baxa geedka wax kaleba ilaahay ugu bedelayaa biidnillahi kariim ayna heli doonaan dadkaas waxaan uga digayaa iqsaaqdooda ilaah baa waasac ummadda ka dhigay in wax kale loogu ku bedeshaan waana insha allah waa ku qayri doonaa sidaa aaminsanay anig ugu dambayntii haddii uu dhaqan geli waayo amarkan madaxda dowlad goboleedka iyo midda wasaaradda amniga ee gobolka mudug aada jeedinaysaan maxay tahay qorshaha idin yaal
ma aaminsani inay dhaqan geli waynayo amarkan amarkan heer madaxweyne buu ka yimid annagana fulintiisa baan leenahay waana adleecena waana fulinaynaa waa qasab inaan fulinaa
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxau ahaa agaasimaha wasaaradda amniga ee gobolka mudug ee maamulka galmudug cabdilaahi jaamac diirshe waxaana uu magaalada gaalkacyo ugu warramayay wariyaayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horreyno dhegaystayaal xubnaha maamulka galmudug ayaa toddobaadkan baarlamaankooda intaa ay dhuusamare fadhiisteen waxa ay sheegeen inay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka galmudug cali gacal casir khilaaf ayaa waayadanba ka dhex jiray xubnaha maamulka galmudug diini maxamed diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ayaa ugu baaqay dhinacyada galmudug isku haya in ay arrintooda meel iska dhigaan oo ay u turaan shacabka ay matalaan
khilaaf kasta oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka ka jira iyo khilaaf kasta oo maamul goboleed kasta gudihiisa ka jira laba qodoba asaas u ah kow inaan sharcigii lagu dhaqmayn lana ixtiraamayn Waa tahay.
labo in dan yani dana iyo masaalix yani personal oo dadkaas madaxda ay isku haystaan isku jijiidanayaanoo hebel fiiri iyo hebel fiiri inta ka cayaar intaan ka cayaara kooxdaana la safana kooxdan lama safanayo waxaan ka codsanaynaa tala ahaan usoo jeedinaynaa walaalahayn waa ogtihiin deegaanka aad ka soo jeedaan dadka abaarta ku haysata waxbarasho la-aanta ku haysata wada la-aanta ku haysata biyo la-aanta ku haysata caafimaad darrada ku haysata dadku ma waxay idinka astaahilaan inaad maalin kasta idaacadda ay ka dhegaystaan waa iskhilaafnay kanaa gardaran iyo kanaa gardaran ma dadku ma intaas idinka istaahilaan ma Wata.
saasaa dadka usoo ma ma usoo shaqo tagteen mase dadka inaad wax u qabataana madax u noqoteen waaya marka su-aalahaas cid ka jawaabaysa ma laha waa waana taad nasiib darro inaan maalin kasta khilaafkaas maqlo diini maxamed diini oo ah madaxa ururada bulshada rayidka ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey arrimaha soomaaliya u qaabilsan michael keten oo xilka kasii dhammaanayo ayaa sheegay in mustaqbalka soomaaliya uu ku jiro gacanta soomaalida waraysigu toddobaadkan v o e da siiyey uu ku sheegay ketin in loo baahan yahay in si wada jir ah ay u wada shaqeeyaan soomaalida xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa toddobaadkan nicholas haysom u magacaabay inuu noqdo ergeygiisa gaarka ee arrimaha soomaaliya ee ketin bedeli doona wargeyska the guardian ee ka soo baxay dalka ingiriiska ayaa toddobaadkan qoray in ciidamo maraykan iyo soomaali isugu jira ay howlgal ka fuliyeen gurigii madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah sirdoonka soomaalida oo ku lug lahaa howlgalkan ka dhacay goob ay ku xogan yihiin al-shabaab uu sheegay in xog qaldan la howlgalay intii howlgalku uu socday ka hor inta howlgalku aanu ka dhicin guriga madaxweynihii hore maraykanka ma aanay garanayn goobtan waxay aamineen xogo qaldan oo la siiyey oo laga ururiyey dad mararka qaarkood aan ka run sheegayn waxaa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka ayuu yidhi sarkaal ka tirsan sirdoonka soomaaliya oo magaciisa qariyey lana hadlay wargeyska the guardian qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay in weerar cirka ay ka fuliyeen tuulada mubaaraka gobolka shabeellaha hoose inay ku dileen laba ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab mid kalena ay ku dhaawaceen xubnaha dowlad goboleedyada dalka soomaaliya oo toddobaadkan shir ugu soo gebagaboomay magaalada kismaayo ayaa waxay sheegeen in wadashaqayntii kala dhexaysay dowladda soomaaliya ay hakiyeen iyagoo dowladda soomaaliya eedeymo dhowra u soo jeediyey aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan iyaguna sheegay inay dhexdhexaadinayaan dowladda soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada isagoo ku baaqay in la joojiyo mooshinada iska soo horjeeda ee xubnaha maamul goboleedyada dalka qaarkeed aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida uu qoray wargeyska the guardian ee dalka ingiriiska ka soo baxa toddobaadkan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maraykanka ee howlgallada ka sameeyey gurigii madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan in ay ciidamadaasi ku howlgaleen xog qaldan oo la siiyey intii howlgalku uu socday iyo inta aanu howlgalku dhicin labaduba sarkaal ka tirsan hay-adda sirdoonka soomaaliya ayaa wargeyska the guardian waxa uu u sheegay in maraykanka ay aamineen xogo khaldan oo la siiyey oo laga ururiyey dad mararka qaarkood sida uu sarkaalkaasi sheegay aanan ka run sheegaynin waxaa jira sababo la xiriira saameynta qabiilka haddaba doctor ibraahim cabduqaadir xaaji oo ka mid ah ehelada madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulle cismaan ayaan weydiiyey waxa ay ka og yihiin ilaayo hadda dhallinyarada saddexda ee la xiray xaaladooda arrintii sideedii bay u taagan tahay dhacdadii sidii u taagan tahay guriga laga soo bilaaba ilaa raggii xornaa sidii u xayiran yihiin oo u xiran yihiin sidii aad ku oga beeri tahay wax kasoo qorday ma jira haba yaraatee marka waxaa warbaahinta qaar ay baahinayeen dhowaanahanba in xafiiska ra-isul wasaaraha soomaaliya uu ehelka aadan cabdulle cismaan la xiriiray ra-iisul wasaaruhuna uu si toosa ula hadlay mid ka mid ah ilmihii aadan cabdulle dabadeedna uga tacsiideeyey wixii dhacay ayna baaritaano ku samaynayaan wararka hadda aad adinku haysaan maxay sheegayaan wallaahi arrintaas waa jirtay tacsiyaas iyo raaligelintaas waa jirtay laakiin inay miro dhal yeelato oo ugu yaraan ay wax u isbedela ayay ahayd laakiin wax isbedel aan ma hayno dhallinyarada la xiray iyo guriga burburka loo geystay waxyaabaha idinku aad doonaysaan hadda in laga hadlo maxay yihiin wallaahi arrinta horta aniyo waa ballaaran tahay warka koowaad annagu waxaan rabnaa dadkani ishuga ama arrintii ay raadinayeen iyo waxa meesha gabodfalka ka dhacay xadgudubka ka dhacay in la isgarab dhigo la miisaamo waayo anigu laf taleefan haystay raadinayeen waxa ay sameeyeen ama xadgudubka ay geysteenna caalamku waa u cadaan u malaynaya especially soomaali weyn annagu waxaan rabnaa in la isgarab dhigo waxa ay raadinayeen iyo waxa ay haleeyeen maxaad dalbanaysaan marka wallaahi waxa aan dalbanayn horta waa iska cadyihiin Eh, horta marka ugu horeysa qofka bini aadamka ah yani xorriyaddu waa ashyaada ugu qaalisan bay ugu horeysaa Eh, qofka muwaadinka una dembi waa geli karaa Eh, tuhun buu geli karaa baaritaan inuu maro waayo baaritaankana wakti buu leeyahay ka hay aniga meel meel ay duuka uga qoran tahay ma arkin horta bal xorriyaddii in la helo kow tan labaad burburkii iyo khasaarihii la geystay in maaragtay dib loo xaliyo intaasi markay dhammaato waxaan u malaynayaa laba qodob oo kale ayaan maaragtay haddii ilaah yidhaahdo qorshaynaynaa ilaa qofka xuquuqda ka maqan iyo xadgudubka loo geystay isagaa og dadka xadgudubkan geystay xorriyad kalqaadka intaasoo maalmood ah qof maraykan haddii wadanka maraykan xorriyad looga qaado waa dareemi kartaa adaaba jooga maraykan sanitar lagu xadgudbay madaxweyne xasaanadiisii lagu tuntay bill clinton iyo obama iyo yani aadan cabdullraggaasuu lamid yahay ciddii kusoo xadgudubta xasaanadeeda dariiqay mari lahayd inuu maraa rabna aadan cabdulle isla maraykan gudihiisa waa qodobka labaad waayo arrintaas qodobka saddexaad oo aan isleeyahay inaan qorsheynayno aadan cabdulle cismaan madaxweynihii u horreeyay soomaaliya xilka wakti buu ka degay si dimuquraadiyadda oo xalaal ah ayuu uga degay mas-uulka ama madaxweynaha xilka ka degana dalkiisa xuquuq buu kuleey ku leeyahay ilaa uu ka dhinto aadan cabdulle xuquuqdiisaas hal maalin uma xaadirin dowladihii dalka asaga uga dambeeyena cid garatay ma filaayo inay jirto ooiyo madaxweynaha xuquuqdiisii si sharaf leh meesha fadhigiisa uu keenay ma jiro adeer waa dhintay allahu naxariis madaxweynihi waa dhintay maadaama sharafkiisa maalmarintiisa ay maanta noqotay asagoo dhintay in xasaanadiisa lagu tunto hadda annaguna xisaab baan soo dalacaynaa haddii ilaah yidhahdo ciddii markaa kursiga madaxweynaha ama dowladweynaha fadhida un baanu ula tegi doonaa waana wax aan xaq u leenahay aad baad umahadsan tahay doctor ibraahim kaasi waxa uu ahaa doctor ibraahim cabdiqaadir xaaji oo ka mid ah ehelada madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdulla cismaan wuxuuna marti ku ah barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaasaynu kusoo gebagabaynaya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka tan iyo kulada dambe saxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaana dhegaystayaal barnaamijkaasiina la socodsiinaya dhacdooyinka toddobaadka haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaad kasta maanta oo kale aad dhegaysan jirteen ee hambalyada iyo heesa ah waxaa si wada jira aynoola socodsiin doono ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhamaalka ugu horreeya ibraahimna waxa uu naga soo gaaray hooyo jamiilo isaaq rooble eedo madiine xasan fiidow adeer cabdulaahi xasan fiidow hani colaad xasan maryan colaad xasan cabdixakiim colaad xasan iyo naciimo colaad xasan seeged iyo carruurteeda tahliil colaad xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa sayid cali colaad xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa deeqo colaad xasan seeged iyo carruurteeda faarax barre colaada cumar barre colaad shamso barre colaad farxiyo barre colaad iyo sidoo kale haaruun barre colaad axmed cabdulaahi xasan xaaskiisa iyo carruurtiisa luul cabdulaahi xasan seyged iyo carruurteeda iyo cumar cabdulaahi xasan iyo cabdirasaaq maxamed xasan iyo aadan maxamed xasan iyo ugu dambeyntii mahad naxar garuun xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaan dadkana waxay kala joogaan magaalada muqdisho austria germany iyo sidoo kale sweden waxaana tahaniyad hawada u marinayaan maxamed bare colaad iyo xaaskiisa farxiyo salaada cabduul oo saddex iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey akram maxamed bare waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaro noqo kii diintiisa dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin
waa hagaag casho dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo luul maxamed daahir iyo aabe jeelle xasan nuur iyo maxamed jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan jeelle xasan xaaskiisa iyo carruurtooda muxubo jeelle xasan safiyo jeelle xasan iyo saygeeda iyo carruurtooda iyo cabdulaahi jeelle xasan iyo warsame jeelle xasan doolka iyo nimco jeelle xasan iyo iqro jeelle xasan siciid jeelle xasan siciid helos iyo maxbuub jeelle xasan iyo nasteexo jeelle xasan iyo naso jeelle xasan iyo ugu dambaysta shamsu jeelle xasan dhammaan reer jeelle xasan nuur waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay jecel yihiin inay halkan habali uga diraan axmed jeelle xasan iyo sabriin ibraahim macalin oo gabar ay ugu dhalatay minnesota waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey ilhaan axmed jeelle allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda manfacda amiin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray reer ibraahim macalin siraad dhammaantooda waxaa ku jirta malyuun ibraahim siraad oo u horeysa maryan ibraahim siraad ayaa ku jirta oo kale iyo sidoo kale khadro daahir warsame iyo maymuun dhambaalkanna waxauu naga soo gaaray reer ibraahim macalin siraad dhammaantood oo ay ugu horeyso malyuun ibraahim siraad maryan ibraahim siraad khadro daahir warsame malyuun daahir warsame iyo faadimo daahir warsame cabdulqaadir daahir warsame iyo aabo ibraahim macalin siraad dhammaan dadkani waxay kala joogaan maraykanka kismaayo iyo magaalada muqdisho waxaanay tahnid dhalasho oo farxadeed u dirayaan farxiyo laki siraad ibraahim iyo mubaarak cabdi axmed oo gabadh ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaas waxaa loo bixiyey seynab mubaarak cabdi axmed waxaa la yidhi waxaa lagu sameeyey ayaydeed seynab cali cabdiraxmaan waxaan leenahay seynab soo weyno wa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxay ahayd jacayl ku waabto wadnahaad waran igaga taagtee warkaygu carruurta werisay hadmaan hadmaan isu heshan doonaa waa hees aad iyo aad u wanaagsan bal nala dhegaysta cumar dhuul
badlaan wehabayaayo markian kuway waashe markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona markian kuway waashe hadmaynu isweheshan doona wahee waaqlaanu baxayo badlaan wee caadaya waniga wakinaye kaan wiqmay wehanaabe wahe waniga wakinaye kaan wiqmay wehanaabe intaan wiqmay wehanaabeen wadkayga cagaha ku doontee intaan wiqmay wehanaabeen wadkayga xagaha ku doontee wadkayga xagaha ku doontee hadmaynu isweheshan doona wadkayga xaga ku doontee hadmaynu isweheshan doona waxwahe waaqlaanu baxayo fadlaan wee caadaya
heestii waaqle iyo codkii cumar dhuule cali haddaan intaas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkanna waxaa ciwaan looga soo dhigay hambaliyo meher wacan waxaana dadka diraya ugu horraysa hooyo marya nuur ducaale sahre ciidla nuur raxme ciidla nuur isaygeeda cabdirashiid maxamed cabdulaahi iyo inankeeda baa layidhi ibraahim maxamed jaamac xasan ciidla nuur xaaskiisa iyo carruurtiisa ee faraax ciidla nuur nimco ciidle nuur iyo najma ciidle nuur iyo rihaam mustafe axmed maxamed ciidla nuur mumtaas ciidle nuur iyo mubaarig ciidla nuur iyo muha ciidla nuur iyo eedo fadxiya xasan warsame iyo ugu dambayntii hodan cabdilaahi dhammaan qoyska reer ciidla nuur waxa ay hambalyo meher u dirayaan axmed ciidla nuur iyo hoodo maxamed faarax oo meherkooda uu ka qabsoomay magaalada burco waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka kheyr kalena lagu kala helo aamiin
waa tahay dhabbaalkan wuxuu ku bilowday waan idin salaaminaa daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waanu idinka guddoonay waxaa kalena haba yidhaahdeen cabdirasaaq xaaji gees dheere cabdicasiis xaaji gees dheere iyo cabdisalaan xaaji gees dheere iyo xibilo xaaji gees dheere faadumo xaaji gees dheere raage maxamuud gees dheere iyo sawdo maxamuud gees dheere iyo cabdijabbaar cabdirasaaq gees dheere iyo dhammaanba reer xaaji gees dheere iyo nuurto shariif isaaq markabo shariif isaaq iyo baarliin shariif isaaq iyo xuseen shariif isaaq iyo aadan shariif isaaq macalin nuur xuseen aadan ibraahim iyo xuseen aadan iyo waxay yidhaahdeen hooyo xaliimo macalin axmed iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna tahniyad farxad leh ay gaarsiinayaan maxamuud xaaji gees dheere iyo kaaho shariif isaaq oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda calinley oo ay leeyihiin arooskin allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banaaxayda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin heestaan soo qabanayo ibraahimna waa hees aroos oo loo dalbanayo aroosyadaan goor dhoweed akhrinay waxaa ku luuqaynaysa fanaanadda rooda daahir
waa tahay codkii roodo daahir haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa dhambaalkana waxa uu ku bilowday waan salaamaynaa dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaana haba yidhaahdeen hooyo xabiibo axmed muumin iyo dhammaanba reer axmed muumin iyo aabe cabdi xaashi xaayow iyo xaaskiisa iyo carruurtooda iyo adeer xasan xaashi xaayow iyo xaaskiisa ah caruurtooda iyo eedo shamso xaashi xaayow iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo eedo maryan xaashi xaayow saygeeda iyo caruurtooda dhammaan ilmo xaashi xaayow iyo waxa ay yidhaahdeen eedo farxiyo axmed sheekh eedo wiilo cabdulaahi iyo waxay yidhaahdeen eedo dhaah maxamed janna gale iyo xabiibo cabdi xaashi saygeeda iyo caruurtooda iyo maxamuud cabdi xaashi sacadiyo cabdi xaashi iyo xasan nuur cabdi xaashi iyo waxay yidhahdeen raaqiye cabdi xaashi iyo cumar cabdi xaashi iyo hodan cabdi xaashi xaayow cabdi xaashi iyo usaame cabdi xaashi iyo faaduma cabdi xaashi saygaday caruurtooda iyo dhammaanba ilmo cabdi xaashi xaayow waxayna dhammaantood iyaga oo kala jooga soomaaliya kenya iyo maraykanka ay taaniid gaarsiinayaan cabdulaahi cabdi xaashi xaayow iyo kaafiya xaaji ganay gabayre oo wiil uu ugu dhashay magaalada gothenburg ee dalka sweden waxaana ay leeyihiinna wiilkaasi waxaan eebba uga baryaynaa inuu noqdo kii soo weynaada oo waalidkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaa len dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan salebaan cabdulaahi guri barwaaqo iyo muuse faarax jaambiir agaasimaha telefishinka qaranka xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdirasaaq cusmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa xuseen cabdulaahi deeqsi xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed xuseen warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa ismaaciil xuseen farjar sakariye axmed maxamed iyo maxamed ismaaciil cabdi waxauu ku magac dheeryahay xato iyo xaaskiisa xamse ciidiid maxamed xamse cabdi qurbaani iyo xamse cali bulbul iyo xasan maxamed yuusuf oo agaasimaha idaacadda rediyo hargeysa iyo maxamed siciid maxamed iyo aadan nuux dhuule cabdisalaan ibraahim herere iyo cali axmed rabi warqadan ibraahimna waa la isugu yimid cali seenya buu ku magac dheeryahay iyo ikraan siciid diriye iyo mune ibraahim dhakhtar iyo nasiim maxamed muuse iyo faysal cali xuseen iyo asxaab kale oo badan iyo asxaab kale oo bahda saxaafadda ah baa layidhi oo kala jooga meelo badan oo caalamka waxay tahaniyad farxad leh oo aroos hawada u marinayaan geesiga baa layidhi xamse suudi nuur iyo gaarida waa mayaada maxamed cabdi oo dhowaan arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin isku waara oo kala hela ubad khayr qaba wiil iyo caano gabar iyo caanonah waa loogu duceeyey aamiin waxaa dhambaalkan caasho uu nooga yimid safiyo cumar warsame iyo caasho xuseen warsame caasho maxamed daleel iyo muxudiin cali xirsi iyo abshiro maxamuud cali iyo xasan xaashi diini cabdirasaaq yool iyo xamse sheekh aadan iyo cali saciid maxamuud iyo aado nuur warsame geedi iyo habaryar waxay yidhaahdeen canab dhomey iyo bashiir maxamed shire iyo cali maxamuud warsame iyo hodan maxamed maxamuud iyo leyle xasan cadceed iyo khaliif cali macalin abdi axmed cali xirsi iyo cabdulaahi sheekh khaliif iyo muuno kaahiye iyo abti cabdiqaadir maxamuud iyo salaad maxamuud warsame iyo ugu dambaysta faadumo maxamuud warsame waxa ay leeyihiin waxaan taaniid u diraynaa rooblo cumar warsame iyo astur muuse taaliil oo wiil ugu dhashay gaalkacyo wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamed rooble waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena soo weynow ayaan leenahay wiilkaasi waa tahay ibraahinow bal heesta saddexaad ee barnaamijkana noo raaci liibaan ahay luran waxaa wadajir ugu luqaynaya xuseen tarabi iyo faadimo cabdulaahi maande
sidalaan madhiidho hawalaacda mayse ibalaan larkaage sidalaan madhiidho hawalaacda mayse ankula lugaado kaalabaha waa luriyo ile ankula lugaado kaalabaha
waa tahay liibaane haddaan intaasi ku dhaafno iyo codadka labada fannaan xuseen yuusuf tarabi iyo faadimo cabdulaahi kaahir maandeeq haatanna dhinaca dhambaalada mar kale haddaan jalleecno dhambaalkan ah dhambaalaan goor dhoweed akhriyo ibraahim owla socday hasaate hadda ayaan ku darayaa dadka diray waxaa ugu horreeya maxamed colaad xasan iyo xaaskiisa ah naciimo cabdi aadan iyo carruurtooda oo kale ah tasliim maxamed colaad tasmo tahaliil tanaad tanasal taabid iyo tahaani dhammaantood waa ilmaha saaxiibkeen maxamed colaad xasan iyo iyadana ka tegay naciimo cabdi aadan iyadana nagama foga waxaan leenahay bay yidhaahdeen oon hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayna maxamed bare colaad iyo xaaskiisa farxiyo salaad cabduul oo saddex iyo tobankii bishan uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasoo loo bixiyey akram maxamed bare waxay leeyihiin akram soo weyno woo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wuxu taray dhambaalkan waxaan ka helay caasha maxamed cabdinaasir hire iyo sheekh aadan xasan cali iyo maxamed yaasiin xuseen cali iyo sheekh maxamed macalin nuur iyo sheekh maxamed ibraahim iyo sheekh maxamuud gurey iyo qadar macalin nuur iyo dhammaanba asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan iyaga oo kala jooga dunida dacaladeeda cawil ismaaciil cabdiyare iyo rawda axmed oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo gaar ahaana xaafadda siddeedaad waxaana aan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii isku waara eebbana uu kala siiyo ubad qeyr qaba waa tahay heestaan markana dhegaystayaasha usoo qabanayna ibraahimna waa hees malaha dhawaanahan aadan maqal goormaa kuugu dambaysay dhab u fiirso
dhab u fiirsa dhab dhab u fiirso weliga ha degdegana lagu leeyahay
haye maxamed warsame khasaali iyo xalimo khaliif magool codadkooda
dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe dhibta laysku eegaa waynoo dhaxaysayo adiguba dharaaraaska qoslaysay dhooshe nadhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee anadhiig sidaan galay qaymaha ku dhuntee sow cawadhaantiyo sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid deldeel sow cawadhaantiyo sow filan maysid sow filan maysid sow filan maysid deldeel
Thank you.
bararke waa inaad dhadhamisaa amba dhammay qararke waa inaad dhadhamisaa
waa tahay dhab u fiirso codadkii maxamed warsame khazaali iyo xaliimo khaliif mugool ayaan taas kaga gudbaynaa dhambaalkan caasho waxa uu ku bilowday waan idin salaameynaa laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan bahda hambalyada iyo heesaha waannu idinka guddoonnay waxa aan haba yidhahdeen hooyo barni cali faarax barre iyo aabe cumar xasan aadan iyo waxa ay yidhaahdeen duraan cumar xasan iyo cali mursal cumar xasan iyo daahir cumar xasan iyo shariif cumar xasan iyo cali nuur cumar xasan iyo bashiir cumar xasan cabdulqaadir cumar xasan iyo nimco cumar xasan dhammaan reer cumar xasan waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan islamarkaasna halkan ay heestan uga ciyaaraan maxamed naasir cumar xasan iyo bishaaro daahir axmed oo ku aqalgalay dhuusamareeb ooy leeyihiin arooskiina aamiin bashbashiyo barwaaqna ee bawaada kaga rajaynaynaa iyo in uu eebeda kala siiyo owlaad kheyr qabta anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu dambeeya sidaan filayna barnaamijka oo dhan ugu dambeeya waxauu naga soo gaaray aabe cadow maxamuud aabe cabdulaahi warsame hooyo canab aadan xaashi iyo hooyo tifey muuse cali iyo ubax axmed warsame iyo caaisho axmed warsame iyo cabdifataax axmed warsame yunis axmed warsame iyo hooyo camuud warsame faaraax iyo faadimo cabdulaahi warsame iyo fardowsa cabdulaahi warsame iyo leyla maxamed ciise farxiyo cadow iyo sidoo kale maxamuud baa la yiri waa tahay dhambaalka aada u dheeryahay waxaa kaloo ku jirta nimco cadow maxamuud iyo raxmo cadow maxamuud iyo ilyaas cadow maxamuud iyo maxamed cadow maxamuud iyo xasan cadow maxamuud iyo cabdilcasiis cadow maxamuud iyo maxamed muuse jilacow iyo marwadiisa iyo zahra maxamed iyo raxmo xasan nuur iyo ugu dambeyntii cabdulaahi xasan nuur dhammaan dadkani waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cadow maxamuud iyo xaaskiisa zahra axmed warsame rashiid oo toddobaadkan baa la yiri ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe waxay leeyihiin ducada waa xaggiina waa tahay arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii barakale oo bad kheyr qaba lagu kala helo aamiin heestana noo raacaash waa tahay heesta ugu dambaysa barnaamijka waa kun jeer anigaa ku jecel yaa kun jeer dhanaa kuna waxba ka harsaneen ibraahimow subalaan tirine kow labo ma ima tirin kartid kun jeer waa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka maryan mursal ayaa ku luuqeynaysa dabcan iyadaana gabagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadka intaan mar kale kulmi doono haddii aan leedmo toddobaadka dambe waa caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey oo idinleh sidaas iyo nabadi
waa hagaag dhegaystayaal heestaasaana gebagabo ahayd idaacadda iyadii galabnimo tan iyo intan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno waa anigoo cabdixakiin maxamuud sharwac iyo maxamed colaad xasan oo idaacadda si wada jira idinla socodsiinayey iyo soo saaristii iyo suuso dubaridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo
Sonan karaba, kunjer, kunjer.